waxaana ku mid ah ardayda iskuulka alaybaadir ee soonakey baradeyna cilmiga caafimaadkii luuqada ingilishka iyo munaasabad lankagobaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka munaasabadan oo langobaday ardaydan oo tiro ahaan diirasa konton iyo sida arday muddo saddesan ee nawadeyn dadaalka walbarashada iyo welibaa ku qayb galay maamulka iyo macalimiinta iskoolka mas-uuliyiin ku dareerta baxda walbarashada waalidiin aqoon-yahana arday iyo marti sharaf kale ankoreyna maamulaha guud ee iskuulka alibaadir iyo weliba wasa faahfaahin kubi marhalado iyo walaka baradeen ardayda iyo dadaalka macalimiinta geliyeen aadaan idinkaga mahadcelinaynaa waqhtigiina kala duwan ee aadana siiseen intaa kadib waxaan rabaa insha allah inaan ka hadlo ardaydan quruxda badan ee maanta halkan taagan ee jahdiga iyo dadaalka soo bixisay ee muddada saddexda sano qaarkood ay joogeen iskuulka wakhtiga ay soo dhiganayeen arday kala duwan oo maanta qaar halkan fadhisa ayaa la dhiganayay isla markaana u dulqaadin waayay adeega qoraxda bannaan taagnaashada soo daahitaanka ardada qaar lagu qabsanayo iyo cadaadiska kala duwanaa laakiin waxaa guulaysta qofkii adkaysta waxaana guulaystay inta maanta taagan halkan konton iyo saddexda arday ee maanta halkan ku qalanjibinaysa ee qaybaha kala duwan haddii ahaan lahayo englishka sidoo kale caafimaadka waxaana qayb ka ah arday tiro yar oo carabi iyo xisaab ka qalanjibinaysiyana agtarkooda waxa ugu badanna waa englishka iyo weliba caafimaadka dabcan waxaan leenahay ardadaasi dadaalka soo bixiyey hambalyo hambalyo hambalyo wakhtigiina qaaligaa ee aad bixiseen maanta oo kalena waa sugeen waa idinkaga mahad celinaynaa waxaana rajaynayaa inaad sii wadaan dadaalkiina waxbarasho keliya waxaad samayseen qalin bedelasho ma aadan qalin jibinin haddii aad maanta dugsi sare dhiganaysana ilaa yaqiintu ay kaaga timaado waxbarashadu waa la dalbaa waxaan leeyahay ardadaasi macalin cali ma soo saarin waxaa soo saaray dhammaan macalimiinta quruxda badan leh hadday ardadeenna qurxan yihiin macalimiinteennana waa qurxan yihiin hadday macalimiinteennu tayo leeyihiin ardadeennana tayo leeyihiin far kaligeed fool ma dhaqdo ee faaray tirtaa dhanka kale waxaana ku mid ah martida ee ku qayb galay munaasabadda iyo ardayda aan ka hambadheen maalintii oo qalinjibinta iyoona kala dardaarameen in iyo sii wadaan dadaalsho walbarashada waxaan ku qanacsanahay ardayda qiimaha badan oo maanta qalin jibinayso oo ay ka mid tahay gabadhayda anise cabdulaahi maxamed aad iyo aadan kuugu hambalaynayaa oo qaali ardayda kaleoo kula qalin jibisayna aad iyo aadan ugu hambalaynayaa ilaahay subxaanah wa tacaalaa miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro sidaad ugu dadaasheen waayo haddaan dadaal iyo juhdi iyo aan lala imaan lahayn maanta farxaddan iyo raylrayntan iyo waalidiintan iyo ardaydan qalin jibinaysa quruxda badan ma imaadeen marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay maamulkii macalimiinta iyagoo isku duuban jasaakum allahu khayr axsan aljazaa waxaad umahadcelinaha macalimiinteennan ardayda kusoo dadaalay khayr allaha siiyo haddii ayaga ahla ilaahay nagu garabgeli laheen maanta guushaa ma gaarteen
waxaan dhihi karaa waa xafladda ugu quruxda badnayd oo ay soo muujiyeen farxaddooda iyo dadaalkooda marka waxaan leeyahay xafladtii hambalyo hambalyo hambalyo qalinjibiyaasha ammaantay ee soo gebagabeeyey hamigoodii qaybo ka mid ah qaybta luqadaha iyo caafimaadka ayaan farxadda maantay la wadaagaynaa haddii ilaha yidmo runtii dareenka aad dareemaysaan oo kale ayaan dareemaynaa waan dareemayaa arday muddo soo halgamayey ee maanta qalinjibin maraya farxadda uu dareemaya waa naqaanaa waxaan soo marnay annaguna waxawaay sidaas oo kale ayaan idinla qaybsanaynaa insha allahu tacaalaa
intaa kadib waxaa mahad leh oo aan u mahad celinaynaa macallimiintii ardaydana qiimaha badan soo diyaariyey soo hagaajiyey anigoo ku hadlaya magaca macallimiinta soomaaliyeed kala mid ah xibnaha golaha fulinta waxaan hambalyo dhambaal idinka wadaa guddoomiyaha ururka macallimiinta soomaaliyeed brofesor saxane waa idin soo hambaliyeynaye celili jira darteed oo ka soo qaybgeli waaye hambalyadii ayaan idiin soo qaaday